dayaca daryeel xumada iyo duruufta qaxootinimo ayay la daladhacayeen qaar ka mid a hooyooyinka carmalka ee ubadkooda korsada raggii dhala ayay sheegeen inay ku dayriyeen ubadka islamarkaana nolosha ku adag tahay aadan bashiir agu korkulmayaa lay dhahaa waxaa wataa sagaala wit hal waa igana qaday deedii ninkii anoo uurka oo shan bilood leha ka soo baxay moobeel ma noo soo galo caruurta inteed geesma idhaho maasha allah saas ay taho ilmaha faadumo bashiir abukor waxay haysataa siddeed carruura aabbahoodna way kala tageen kuli anaa iska ahaa sideed ruuxaa wadaa ninkaas ma isoo wac cunuga sidbiralah kaadhamaydhihin ooyadaya inta ikeeti wadankaa ma aqiini hadda caruurtaya iska xamaalanhayaa hadda caruurtaya baxii masaaki sidoo kale faadumo xuseen aadan waxay mas-uul ka tahay sagaal carruur oy qaar dhashay kuwo kalena ay koriso faadumo xuseen aadan magaciiga la dhahaa ilmana waxaan haystaa sagaal carruur haystaa shan anaa dhalay afarna qaraabaa dhashay waxbarashaa la ugu soo daray marka haddii fatuwaan ku noolnahay shaqana ma haysano raashinka keelaan ku noolnahay guryo fiican ma haysano dhaqaalo ma haysano shaqo ma aadno xaalahaasaan ku noolnay dhibkaasaan haysto kanaamka naagaha ilmaha haysto oo lagu deeriyay waxaa u badan dhibaato badan ba haysato waayo ruux ruuxka ku caawanaya ma jirto ilmahana la daaldhacaysaa raashinka keel kuguma filno yaa dhaqaalo ma haysatid marka dhibaato badan naagaha ilmaha haysto waxay sheegtay in soomaaliya ay ganacsi ku haysatay balse xerada ifatuu oo dhowaan ay imaatay camallaan ku tahay waaga soomaali jooga muqaaliday baan ahay muqaalida u gadan jira ilmahayga saasaa ilmahay ku maaleysan jira waaga soomaali aan joogay laakiin hadda muqaalida arki maysid adiga baxdin ilmaha kaa dayacmaayo saas sababka meeshaan ilmaha looga dhibaataysan yahay danaad haddii mar la furi yaaba rabdan kalahan tu kala raasana oo hadda la noolaana mid la furi ilmaheeda albasan tuuraaba bas waay cidan kalaba ma lahanba cid rabtana ma lahan ku ilaahay ka cabsaday baa ilmihiisa beelana oo wuxuu dhahaa ilmahayga iga maq qaarkiisna maba rabo haddii hooyada furi maya haddii haddii hataa xumaan lagu kala tago inta badan dumarkana ninka ma raadiyaan asna maba raadiyaba ma u shaqeeya marka ku dugsiga u diraa ku iskuulan u diraa ku bareefadan u diraa ayagun baa wax u aruuriyaa marna biyaha u dhaami marna ayaga wax u kari mar ayay kala celi mar raajin kale ugu soo qaad intaasaanba dhaafila ahayba waxaa ugu baaqi lahay dumarka tilmahooda nimankooda inay xajistaan
faaduma ayaa baaq u dirtay dumarka iyo ragga soomaaliyeed nimankan waxaa ugu baaqi lahay haday naagaha furaan yay dayicinoo ilmahooda ha ogaadaan walaahi bilaad u badanoo soomaaliya waa gabdho badan badanoo soomaaliya oo saas loogu dayacay oo way jirtaa haddee waaya or ma aqaan walaahi bilaa gabdho badan waay waxaad ani hadda haysata keliyay maaha gabdho badanoo saas looga dayacay anigo aad soon ka mid tahay ragga waxaan ugu baaqi lahay gabdhaha soomaaliyeed oo saas gabdhaha ilmaha ugu dayacaan inayna ku daceen ilmahooda ay ogaadaan marka ay dhaqaalaystaan nagu baaqaya ilmihii way iska xanuunsan yihiin wax maanaha u hayayna ma laha aniga maanta ilaahay ka soka aniga ii fafadhiyaan anigana waxaan u haya ma haya shaqo ma shaqaystay waxaan ku shaqaystay ma haystay lacagna aan ku shaqaystay ma haystay guriga hooyga aan ku hoynaya dad baa iskale wax maanta aan u haya maanta ilmaha soomaaliya ilahi subxana watacaala waa u maqana waxaan ugu maqanaya ma jirta aan u hayana ma laha ana ilahay ka sokan ani baa isugaya caashe cabdiqaadir maxamed ayaa sheegtay in lagu dayacay carruurta kadib markay kala tageen saygii dhalay carruurta waa liiga dalay hooyo caaba'an waay wax aan haasta ilaahay abuuri ma jiro ilmihii shaqo ma u haay wax aan u qabanayo ma jiro shanaalo kaar aan leeya afar ruuxnun daraada ii soo dhuumatay oo ii imaatay aabbihii iyo waa soo rafaadee aweydiisa haysata waa soo rafaadee noolal aruur wax haystama shanaalo waxii aan ku soo qaada keer kaasaan siinhaay wax kale aan siinhaay ii yaala ilaahay abuuri ma jiro dhardhaqaal way waa dhaqaay dharki unagi yar iyo iga xanuunsaday isbitaalaan la jiiftay ilaa hadda waa ii xanuunsay nan hadda gacan qabanaay miska wax isiin haayna ilaahay abuurtay ma jiro dharaan soo dhaqaa maanta waa imaana dharaan soo dhardhaqoobka hadda waa ku xermeyobo gurigaa isku joogaa ilmihiina waa ii baahanyihin wax anu ku furinayo ma jiro dharka markaan soo dhaqo maxaa liisiina bishii kun iyo shan boqol hashan toban doolara liisiina kaasa ilmihii ugu biidhayna ilmihii guri ma haastiin jiif ma haastiin dhar ma haastiin kii iga xanuunsan daawo ma u halaay isbitaalka haddaa lii dhahaa baakan ma haynay farmashii kuraasada liidha awood aan kuraasanay ma laho aabbahood waa kala tagnay ilmihii waa iga daa xataa halow ma iisoo dhiihaay hooy aabba anaw maxaa osna inta ilmahaas liiga caawiyo guri ma haaste jiif ma haaste caasha ayaa dhanka kale codsi u dirtay hay-adaha gargaarka raashin hadda ku filanoo ilmahaas aanan ku xandiinino ma haaste inaa la ii caawiyo la ii gacanqobadan raba hooyo aabba ana wax ana iska hayna ma laho waxaan qabanayna ma jirto sidoo kale waxay dhaliil u jeediyeen ragga dayaca mas-uuliyadda ka saaran ilmahay dhaleen ماريان أحمد محمد والله هذا علمي ريدي سنة ثانية نينكن هو كلا تغني علمي هنا هو ضياعي وحلمي وحاو هاي ملا علمي وي حنسيين قولي أنا عليه هتي مدقيني قولي الآن أنا هاي قولي دد ليه هندقنا هاي علمي وي حنسيين ما أنت جاوري مهيسان كسيحدان وحكرا أي عنتهضو أنت عنايم وحي حنصد هتي داوان العالم كدا ويسميست هور وين أيغا حنصنتي وجرتا مسكادا لغا هيستا أو وحان كدا ويستان لأسانا كوو كلا يرير ويغا حنسيين وحان لعاقو ما أنت كدا ويستمهيست dhanka kale musdaf shaafi xasan ayaa gaashaanka u daruuray eedda ka soo yeertay qaar ka mid a hooyooyinka korinaya carruurta lagu dayacay dayicitaanka dumarka horta ee, lagu caruurta lagu dayacayo caqibadda waxaa aniga ila tahay inay dumarka ka imaanayso waayo sababtoo ah ragga ilmaha ay dhaleen ma dayici karaan ma nici karaan caqabad keeni karto een, inay ilmihii la fogaadaan oo meelo qaar oo ragga ay rabin ay la tagaan caqabad keeni karto inay magaranaysaa ay ilmihii ku xumeeyaan ama ay een, ay caqabad keeni karto een, ee, waxyaalo ragga qaban karin ay sheegto markii balse sahal saalax oo ka mid a mas-uuliyiinta xerada ifatuu ayaa qaba inay jiraan rag badan oo dayacay mas-uuliyaddii ka saarnayd ubadkay dhaleen Yani horta baahi guud way jirtaa si guud marka loo fiiriyo yani labada dhinacba baahi guud oo dadka maganaysa duruuf haysa way jirtaa iyadoo sidaa teh yaa haddana een, haweenka ila daala dhaca ilmaha yani ninka ilmaha had- naagta hadduu furo ilmihii meeshuu kaga tegi nin ilma qaadan ma jiro marka ragga wuu badan yahay inta badan ragga ilmaha way ogyihiin balse waxaa jira qaar ka mid ah aan ciyaalka geda lagu noqonaynin ama ambiil ku celinaynin ama islaanta la ogaanaynin haddiiba islaanta ay isku dhicin ay kala tageen ay sidoo kale goyn macalin ciyaalki ay u kala tageen oo badan way jiraan maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab